wafdigan uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi bare ayaa markii uu soo gaaray magaalada kismaayo waxaa garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo si weyn ugu soo dhoweeyey madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam iyo qeybaha kala duwan ee bulshada wafdiga ra-iisul wasaaraha oo ay qayb ka ahaayeen xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo saraakiil ciidan ayaa u amabaxay ama usii gudbay dhinaca iyo deegaanka buulo xaaji oo ka mid ahaa deegaanadii dagaaladii ugu cuslaa ciidamada jubbaland ee daraawiishta barjeex iyo sidoo kale al-shabaab uu ku dhex maray kaa oo dhimashadii dhaawaca u tiro badan ay ka dhasheen ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha jubbaland iyo xubnihii golaha wasiirada ayaa markii ay tageen deegaanka buulo xaaji waxay halkaasi meel fagaaraha kula hadleen bulshada ku dhaqan deegaankaasi iyagoo sidoo kale mid mid u gacan qaaday saraakiishii ciidamada ee joogay deegaankaasi ee guusha weyn ka gaaray howlgalladii u dambeeyey ee deegaankaasi ka dhacay ra-iisul wasaare xamse cabdi bare oo maalmaha soo aadan ku sugnaan doona magaalada kismaayo ayaa la kulmi doona qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada kismaayo iyo mas-uuliyiinta ugu sarreysa maamulka jubbaland isagoona u yimid magaalada kismaayo sida ay ilo ku dhowdhow xafiiska ra-iisul wasaaraha inoo xaqiijiyeen u yimid in uu dhiirigelin u sameeyo ciidamada kala duwan ee jubbaland iyo kuwa xooga dalka ee howlgallada adag ka wada gobolka jubbada hoose iyadoona ra-iisul wasaaruhu uu kulamo gaargaar ah la qaadan doono saraakiisha ciidamada xooga dalka iyo kuwa jubbaland imaatinka ra-iisul wasaaraha ee magaalada kismaayo ayaa waxa uu kusoo beegmayaa waqti maalmihii dambe howlgallo aada u xoogan ay ka soconayeen deegaanada galbeedka magaalada kismaayo kaa oo marka ay hogaaminayeen ciidamada jubbaland iyo kuwa xooga dalka waxaana lagu wadaa in ra-iisul wasaare xamse cabdi bare iyo qeybaha kala duwan ee saraakiisha iyo mas-uuliyiinta la socda in ay kala hadlaan mas-uuliyiinta maamulka jubbaland sidii loosii labalaabi lahaa howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ciidamada jubbaland iyo kuwa xooga dalku ay ka wadaan gobolka aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo